أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada caawa aad ku qali doontaanna waxaa ka mid ah agaasimaha sirdoonka dibadda ee dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa booqasho qarsoodi ah ku tegay xerada xaalana ee muqdisho isagoona fariimo digniin ah u gudbiyey madaxa kooxda riddada ah in ka badan boqolilabaatan askari oo itoobiyan ah ayaa lagu dilay dagaallo culus oo ka dhacay waqooyiga dalka itoobiya weeraro qorshaysan oo khasaar lagu gaarsiiyey cadowga allaah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka bakool iyo jubbada hoose kataybal akhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybta labaad weerar dhabagal ah oo lagu beegsaday maleeshiyaadka murtadiinta oo ka dhacay duleedka degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduudda wejiga labaad ee xamlada irshaadul ummaha ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga socota wilaayada gedo أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
intaasi aad maqsheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka fiidnimo oo kooban haatanna iyagoo fisan agaasimaha sirdoonka dibadda ee dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa booqasho qarsoodi ah ku tegay xerada xalana ee muqdisho isagoona fariimo digniin ah u gudbiyey madaxa kooxda riddada faahfaahinta warkaasi waxaaynu ahay walaalkeen cali aadan cabdulaahi caliyare madaxa hay-adda sirdoonka dowladda saliibiyadda maraykanka ee c i e da ninka lagu magacaabo william banes ayaa booqasho qarsoodiha ku yimid magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya booqashadaas oo sida la sheegayo ahayd mid hal maalin qaadatay ayuu madaxa sirdoonka dowladda saliibiyadda maraykanka wuxuu wadahadallo aan la sii shaacin oo ka dhacay xarunta c i e da ee xerada xalane kula qaatay madaxweynaha kooxda riddada xasan sheekh maxamuud iyo taliyiisa nabadsugidda murtad cabdulaahi sanbolooshe inkastoo aan si rasmi ah loo shaacin qodobadii ay ka wada hadleen labada dhinac haddana wararka horudhac ah ee kasoo baxay kulankaas ayaa sheegaya in madaxa c i e da uu madaxda kooxda riddada kala hadlay dagaalka uu maraykanku horkacayo ee ka socda soomaaliya kaas oo lagula dagaalamayo mujaahidiinta bariga afrika iyadoo dowladda maraykankana ay saluugsan tahay natiijada ka imaaneysa duulaanka ashaadaladirinimo ay ka wado soomaaliya madaxweynaha kooxda riddada xasan sheekh maxamuud iyo agaasimaha c i e da william banes ayaa sidoo kale la sheegay inay ka wada hadleen xiisadda sii kordhaysa ee u dhexeysa soomaaliya iyo itoobiya gaar ahaan heshiiskii muranka badan dhaliyey ee adis ababa ay la gashay maamulka riddada ee somalilan booqashada banes ayaa kusoo beegantay xilli xiriirka u dhexeeya dowladda riddada iyo kan itoobiya uu marayo meeshii ugu xumeyd taasoo keentay in kooxda riddada ay sheegto in ciidamada saliibiyiinta itoobiya kasii mid ahaan doonin isbahaysiga cusub ee la qorsheynayo in lagu bedelo atamis waxaana la rumaysan yahay in dowladda maraykanka ay rabto inay ku qasabto kooxda riddada inay ka laabato mowqifkeeda ku aadan ka mid ahaanshiyaha ciidanka itoobiya ee isbahaysiga cusub ee saliibiyiinta afrikaanta cabdisalaam guuleed oo soo noqday taliyo ku-xigeenka sirdoonka kooxda riddada ayaa sheegaya in socdaalka kediska ah ee madaxa c i e da uu xambaarsanaa arrimo halis ah oo soo kordhay in marka taliyaha nabad taliyaha c i e da uu yimaado way ka awood badan tahay wax ka weyn oo aan safiirka lasoo marsiin karin aan telefoon lagu soo sheegi karin safiirka qoraal lagu soo qori karin waxyaaba sidaasoo dabcan wadaa marka dabcan bariga bariga afrikana aada u kacsan yahay etoobiya soomaaliya waxaa ka jiro runtii culays badan ah ka dhex jira soomaaliya waad aragta waxay ku adkaysatay in ciidamada etoobiya ay ka baxaan oysan kamid noqonin ciidanka isbedelkan admis iyo osom dabcan ciidan bedeli kara meeshii oo etoobiya banaysa lama hayo ilaa hadda qalqal weyna etoobiya lafteeda ka jiro de waa taha etoobiya ma degan oo turbulensigeeda aada u sarreeya isbahaysigan masar iyo eritrea iyo soomaaliya laftiisa waa wax cusub oo soo kordhay marka danaha reer galbeedka ama maaragtay adduunka uu kaleeyahay bariga dhexe isbedelkan jasiiradan carbeed iyo bariga afrika ka dhexeeya waxaan isleeyahay dareen weyn oo culusaa ka jira dhinaca kale dadka aadka ula socda arrimaha sirdoonka iyo xiriirka maraykanka iyo kooxda riddada ayaa aaminsan in socdaalkan qarsoon uu yahay mid muhiimadiisa leh iyadoo ay maalmo un ka harsan tahay doorashada dalka maraykanka lagana cabsi qabo in haddii trump uu ku guulaysto doorashada oo dhacaysa shanta nofembar uu isbeddel weyn ku sameynayo siyaasadda maraykanka ee geeska qaaradda afrika haddii donald trump uu kusoo baxo doorashada dhici doonta isbuucan ayay dowladaha geeska afrika rumaysan yihiin in isbeddel ku sameynayo siyaasadda arrimaha dibadda gaar ahaan etoobiya iyo jabuuti oo maraykanku ku lug leeyahay dabayaaqadii sanadii labada kun iyo labaatankii markii uu sii dhammaanayay xukunka trump ee maraykanka ayuu inta badan ciidamadiisa kala baxay dalalka dhaca geeska afrika oo soomaaliya ay ka mid tahay sida uu qirayo murtad cabdisalaan guuleed soomaaliyana special aan aaminsanahay in wax weyn kasoo foolnaya ta kaloo aan isleeyahay waa muhiim waxa weeyaan maadaama doorasha maraykanka dhacayso donald trump laga yaabo inuu guulaysto doorkii horena uu ciidankii waan waan kala baxaa soomaaliya ciidamadeedo dee soomaaliya hees xalis ayday u taallaahay laga yaabo in loo sii degayo dowladda soomaaliya leeyahay possibility inuu maraykanka donald trump guulaysto aaday u sarraysaa go-aankan asagaa qaada doona marka isku tashta oo si deg dega weelashiina iyo maaragtay waxaad heli kartiin iyo eeryadaad difaacan kartiin iyo tabartiinu intaad xataa isku tashta lafteeda fariin saas inay jirtaan waa laga yaabaa dowladda saliibiyadda maraykanka oo hogaaminaysa duulaanka shareecala dirirka ah ee gaalada kusoo qaadeen dalalka islaamka ayaa ku fashilantay duulaanka ka dhanka ah islaamka iyo muslimiinta in ka badan boqol iyo labaatan askari oo etoobiyaan ah ayaa lagu dilay dagaallo culus oo ka dhacay waqooyiga dalka etoobiya warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan waddanka itoobiya ee dhacageeska qaaradda afrika wuxuu martigelinayaa mid ka mida dagaalada ugu culus ee dhex mara jabhadaha hubeysan iyo nidaamka adisababa maalinkii jamcihii ciidanka jabhadda oramada ayaa weerar culus ku qaaday laba saldhig oo ay ciidamada itoobiya ku leeyihiin ismaamulka oramiya waxaana ka dhashay khasaare culus weerarka koowaad ayay maleeshiyaadka mucaaradka ku qaadeen xero ciidan oo ku taalla magaalada karaa waxaana lagu dilay lixdan iyo toddoba askari sidoo kale weerar xooggan ayaa lagu qaaday saldhig ciidan oo ku yaala mandiqada bahjo faluumi waxaana isna lagu dilay konton iyo saddex askari iyadoona lagu soo furtay hub sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay jabhadda mucaaradka oramada tirada guud ee ciidanka itoobiya ee lagu dilay dagaaladaasi ayaa ah boqol iyo labaatan askari wuxuuna weerarkan ku soo aadayaa iyadoo nidaamka abay axmed uu sheegay inuu diyaar u yahay inuu wadahadal la galo mucaaradka oramada balse ay dhankooda gaashaanka u daruureen ayna sheegeen inay dagaalka wadayaan ilaa adisababa ay ka qabsadaan weerar qorshaysan oo khasaa'ir lagu gaarsiiyey cadowga allaah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka bokool iyo jubbada hoose yaasir maxamed ayaa inoo faahfaahinayaa ciidamada mujaahidiinta ee ka jihada wilaayada bokool ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen mid ka mid ah xeryaha cadowga allah uu kaga sugan yahay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada ee duulaanka ay ku joogaan kufaarta iyo murtadiinta dagaalkaani oo laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxa uu xalay ka dhacay degmada xudur waxayna mujaahidiintu si toos ah u abbaareen oo ay weerareen saldhigga murtadiinta ee xudur waxaana dhawaqa rasaasta dagaalkaasi si aad ah looga maqlayay xaafadaha degmada xudur iyo deegaanada hoostaga degmadaasi dhanka wilaayada jubbada hoose waxaa tafaasiil dheeraad ah laga helayaa weerar qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu saacadihii lasoo dhaafay ku qaadeen xere ku taalla duleedka deegaanka kamboni ee dhacda xadbeenaadka jubbada hoose la wadaagto dhulka saliibiyiinta kenya gumaysato xerada la weeraray oo lagu magacaabo meri ayaa waxaa deganaa maleeshiyaad murtadiin ah dagaalka markii muddo kooban socday kadib mujaahidiinta ayaa si buuxda ula wareegay gacankuheynta xeradaasi inta la xaqiijiyey dhimashada murtadiinta ee dagaalkaasi waa lix askari oo murtadiin ah dhaawacan waa labiiyo toban kale waxayna murtadiinta nolol iyo geeriba ku laayihiin laba askari oo murtadiin ah sidoo kale waxay mujaahidiintu dagaalkaasi kusoo qanimaysteen hub isugu jira shan qori oo ak afartan iyo toddoba iyo qori bkm ah geesiyada tawxiidka ayaa muddooyinkii dambe sii kordhiyey weerarada ka dhanka kufaarta iyo murtadiinta ee duulaanka shareecala dirirka kusoo qaaday qaybo ka mid ah wilaayaadkii islaamiga
kataib al akhbaariya ayaa baacisay film cusub oo ah qaybta labaad weerar dhabagal ah oo lagu beegsaday maleeshiyaadka murtadiinta oo ka dhacay duleedka degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduuda warbixin ku saabsan filimkaasi waxaa inoo soo diyaariyey walaalkan cabduqaadir maxamed arbaani
kataa'ib al ikhbaariya ayaa muuqaal labaad ka soo saartay weerarkii dhowaan ka dhacay deegaanka geerile ee duleedka degmada ceeldheer ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud muuqaalka ayaa ku bilaabanaya kaamirada kataa'ib oo meel fog ka duubaysa maleeshiyaadka dabadhilfyada murtadiinta ee isku soo maqiiqaya dhulka hawdka ah balse wax yar kadib waxaa fagaaraha lagu arkayaa maleeshiyaadkii shayddaanka u qurxiyey camalkooda oo bartay soo galeen bilqan iyo geesiyada towxiidka oo dhulka hawdka ah ku baacsanaya inta weerarkaas ka badbaaday maalinkaas
الورى ازيادا سمعوا البذور فانت انت حصادهم يا بذرة التاريخ طلعك حالا النصر من عند الاله مؤكد ما خاب من رام جينانا ناوانا جاءتك بالاسرار
gabagabada muuqaalka waxaa lagu daawanayaa maleeshiyaadka oo bakhtiyadooda lasoo dhoobay fagaaraha dagaalka iyagoo wejiyadoodu ka muuqato dulli iyo lacnad allah uu ku riday ugu dambayn filimka ayaa lagu daawanayaa khanaa'im isugu jirta qoryo fara badan oo aakayaal ah iyo rasaastooda iyo qoryaha laga tuuro garbaha loo yaqaano r b g-ga iyo rasaastiisa iyo agabyo kaloo ciidan
جاءتك باليسرى فديتك فارسا كرمت مجدا إم تطيت ظلالا
weerarkii geerila ka dhacay ee duleedka magaalada ceeldheer ee wilaayada islaamiga galgaduud waxa uu ahaa weerar murtadiinta looga dilay in ka badan soddon askari kuna dhaawacmeen askar iyo saraakiil fara badan wuxuuna darsi lama iloobaan u noqday askari kastoo murtad ah oo xasan garguurta uu ku soo tuuro jaxiimada galgaduud miday tusaale ugu filan tahay xasan garguurta ayaa carruurtiisa u dhoofiyey waddamada dibadda ah si halkaas ay ugu noolaadaan nolosha uu isagu la doonayo halka maleeshiyaadkan uu baadiyeeyey murtadkan ay ku dacdaraysan yihiin difaacyada kufriga ee lagu soo xaaqay wejiga labaad ee xamlada irshaad uluumaha ilaa sabiili rashaad ayaa si dadarleh kaga socta wilaayada gadooc casaam carafaat ayaa inoo faahfaahinayaa iyadoo weli si habsami loo socoto wejiga labaad xamladii irshaad uluma ilaa sabiili rashaad ayaa waxaa deegaanka tulo barwaaqo lagu soo bandhigay waxyaabihii lagu mamnuucay xamlada kuwaas oo ahaa agabyo kala duwan sida daawooyinka dhacay iyo mobeelada kaamirada leh iyo agabyo kale fagaarahan lagu soo bandhigay waxyaabaha dhacay oo ay soo buuxdhaafiyeen bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa waxaa ka hadlay afhayeenka golaha dhaqanka wilaayada islaamiga gadoc nabadoon xasan cismaan biixi waxaan leenahay bulshooy xamladan irshaadul umma ilaa sabiili rishaad waa lagu diirsaday waanu soo dhoweynaynaa wejiga horena waa soo dhoweynay kanna waa soo dhoweynaynaa waana ka qayb qaadanaynaa rag iyo dumar carruur waaweyn yaryar culummo caamo ummadda soomaaliyeed maantayta arrintaana aad iyo aad ugu qanacsan tahay waxaana lasii laba raabaan leeyahay anoo ah xasan cismaan biixi sidoo kale qaar ka mid a bulshada tuula barwaaqo ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalus iyagoona soo dhoweeyey xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad wejigeedii labaad xamladan labaad waxyaabaha hadda hortanada yaallaa lagu yaa ka mida waxa lagu suurinhayo waxaa ka mid ah raashinka dhacay waa ka mid a maraq digaag waxaa la yidhaahdaa ka mid a waxaa ka mid ah moobeeladan maaragta fasahaadka iyo dhibaatada keenayo dadka inta badan wax yar moogi aan khayr ayna u isticmaalin baa ka mid a hadda alaabtan alaab ka mid a waxaa ku qoran qof madow iyo qof cad baa ku qoran marka hore saan aad u mooyeed markii dambana saan aad u caddayd ilaahay subxaana wa tacaala wax caddeeyo waxna madoobeeyo qofka midabkiisu buu bedelahayaa waxyaabahaas dhibaatada oo marka dadka dhibaataynayo oo shareecada islaamka aan ku caafimaadkan aan ku fiicnayn oo waxa lagu suurinayo waxaa weeye waxyaabahan waa waxyaaba xun shareecada islaamka ku xun wixii shareecada islaamka ku xunna inaan la dagaalanna xaq baan u leenahay nimanka la dagaalamayana aad iyo aad bay u mahadsan yihiin annaguna inaan garab ku siinaan xaq u leenahay annagoo joogna deegaanka tuulo barwaaqo aad iyo aad ayaanu soo dhoweynaynaa hadda galabtan haddana insha allah waxqabadkeeda ayaana soo gaaray ilaahay baa ku mahadsan mujaahidiintana aad iyo aad ayaanu ugu ducaynaynaa walaalaha xisbada oo arrintaas u taaganna waxaan leenahay jasaakumullahu khayr indhahayga waxaan ku arkayay waxyaabo fara badan oo ay ka mid yihiin sida lebiska aanan shareecada waafaqsanayn insha allah xamladanna aad ayaanu soo dhoweynaynaa insha allah in lasii joogtayo oo lasii timraariya ayaan rabnaa tacaala walaalahana annagana inta wixii karaankeenna waan garab taagannahay maanta waxaan arkaynay waxyaalihi xumaa oo laga dagaalamaya sida xijaabaha saraawiisha waxyaalaha xunxun waxaa midab doorinhayo oo la isku caddaynhayo walaalaha maxaan ku dhahay dadaalka ay sameeyeen aad baan ugu soo dhoweynaynaa hamladan ayaa waxaa si dardar looga socotaa degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga ee gedo mahadsanid cazaama warkii fiidnimo ee caawana dhegaystayaal waa naga intaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh